الحمد لله وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد وآخر كسورة ساد أيين مريني قصدي نبي الله آدم بلو قيدة قال الله تعالى وآيات كوبية طبعات إذ وقت حسن محمد وقال ربك إلها وكير للملائكة ملائكتي أيكور إني خالق بشرا بشر بان أبو ريا جد ayaan min tiinin dhooba ka abuuraya waa jidh dhooba iyo jidh waa la kala yaqaanaa jidhkuna waa keenan basharku lafaha le dhiigga le seedaha le maqaarka leh dee dhoobaduna waa taa kuuskuusan awooddeeda ha loo fiirsado ha la eego ha layga amar qaato wey fa idaa sawaytuhu buu ilahay yidhi marka aan isku simo ee dhammaystiro wa nafakhtu fiihi min ruuxii ruuxdaydana aan ku afuufo waa ruuxdaa makhluuqa ah aayaddu waxay tilmaamaysaa jirkii oo la dhamaystiray iyo ruuxdii oo lagu afuufay macnaha shaksigiibaa murakab min shay-ayn qofkii labadaasu ka kooban yahi jasad iyo ruux lidaalik baa islaamku uu aada ugu dadaalaa dhismaha ruuxda wanafaktu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin u dhaca idinkoo sujuudsan maaha sujuud foorusiya maaha sujuud hareeraaga laakiin waa la dhacaya فسجد الملائكة كلهم ملائكة لمانتود ويسجودان أجمعون سيودين الملائكة هي كلهم أجمعون لولا توكيد بويس سياد كينيا إلا إبليس مدك الله يدهضو إساقوا أن سجودين مويان استكبر ويسوينيا وكان من الكافرين قالوا كبيرها آيات واحد المامسة كان من الكافرين إنه قالوا كبيرها بيت المامسة كان من الجن ففسق عن أمر ربه jinkuu ka mid ahaaba malaa'igta kamuu mid ahayn leannahu dee nasku waxa uu tilmaamay in iyaga nuur laga abuuray isagana naar maadahaan bay u kala duwan yihin inuu isagu wax cuno oo uu wax dhalo oo uu baahiyaha leeyahy laakiin malaa'igtu ma leh malaa'igtu ilaahay ma caasiyaan isaguna waa kan halkan uu taagan yahay marka intaasoo nusuusii waxay bayaaminayaan inaanu ka mid ahayn malaa'igta istitnahani lidaalik yusamaa munqatican laba shay oon islahayn marka lasoo kala reebo waa istisna kala go-an baa laydhaha qaala yaa ibliis ilaahay baa yidhi ibliisow maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad u sujuuddood fooda u dhigto limaa khalaqtu biyaday midkan aan ku abuuray labadayda yad waa laba yadoo ilaahay aynu u sugayna si aan kuwa makhluuq oo kale ahayn idaafada noocanina waxay faa'iidaynaysaa waa tashriif iyo takriim ilaahay baa maamuusaya aadam aabba ma dhalin hooye ma dhalin cid kaloo la kulihi ma jirto aan ilaahay ahayn limaa khalaqtu biyaday ilaahay baa sidaa yidhi labadayda yadkaa aan ku abuuray maxaad ugu sujuudi weyday ee sidanaad arkayso u maamuusay astakbarta miyaad isweynaysay am kunta mise waxaad noqotay min alcaaliina kuwa isa sarraysiinaya ma sarreeya kuwa isqaadqaadaya qaala wuu soo boodaa waxau idhi ana khayru minhuba anaaba ka khayroon buu hadduu sababeeyeyna wuxuu ihi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin isagana naar baad ka abuurtay anigana naar baad iga abuurtay isagana dhoobo arrinkiisii saasuu ku dambeeyey marka waxaa anaaniyada laydhaah aniga aniga anigada soo noqnoqotaa anadanay ku aroortaa isagaa soo bilaabay oo ana buu isla soo taagay marka haddaad maqasho man yastacmilu ana alanaaniya kii bilaabay waa ninka laydhaha ibliis midka labaad xasadku halku ka soonkamayna waa isaga kibirkuna waa isaga iyo qofkoon cid kale wax u ogolayn waxaa kaloo isaga ka yimi oo qawaaciduu dejiyey ka mida maa yusamiihi culamaau lusuul alqiyaas alfaasid qiyaaska aan asaaska lahayn cidda mu-asiskiisa aha dejisayna waxa weeye isaga oo waxa uu leeyahay ka faadilka ahay mafduul inuu u sujuudo maaha midka laga fadli badan yahay in loo sujuudo maaha iyadoo uu isqanciye uuna dee aanay tan cidina u ogeyn isla markaana aanu dee fadli lahayn sidaasuu yidhi xataa waxaan musallam u ahayn labada maado sidanuu ka aaminsan yahay inay yihiin dab iyo dhoobo intifaacaadkooda iyo sida loo isticmaalo kolka la eego iyo nuxurka ay leeyihiin dee ka faa'iidada badina waa macruuf waa dhoobada qaala markaa ilaahay baa yidhi fakhruj minhaa ka bax fa innaka rajiim malcuun baati amar ilaahay oo la diido macnaha qiyaaska noocani isagu waxbuu qiyaasanaya amar ilaahayna wuu yaallaa marka inaan caqli la isticmaalin iyadoo daliil jiro ayaa aayaddu bayaaminaysa kol haddii diin ilaahay iyo ilaahay baa yidho rasuulkaa yidhi ay goobtan taallo anna waxaan idhi iyo waxaasi maxay saa u noqon waayeen iyo maxaa looga jeedaa meesha ma taalo waa waalidii ibliiska taasi saa nasku uu caddaynayuu tilmaamay iyadoo ilaahay uu leeyahy faqacuu lahu saajidiin buu leeyahy kanaa anaa khayr badan marka nusuusta wax badan baa laga faa'idaysanayaa oo axkaamta ah inkastoo mawduuc caqiidaha naskuu ka warramayo wa inna calayka dushaada waxa ahaatay lacnatii cadhadayda ilaa yowmi iddiini ilaa maalinka khalqiga la abaal marinayo qaala wuxuu yihi rabbi faandirnii ilaahaygiiyo iikaad ilaa yowmi yubcatuun ilaa maalinka lasoo noolaynayo dadka maalinka lasoo saarayo ilaa wakhtigaay dibdhigo yaan dhimanin qaala rabbi baa yidhi fa innaka min almundariina kuwa loo kaadinayaad ka mid tahay ilaa yowmi alwaqti almacluum ilaa marka la yaqaano ilaa maalinka waktigiisa la yaqaano oo ah qiyaamada nafqatu alfazac wa nafqatu asacq labadaaba kama nabadgelayo ta lagu wareerayo iyo ta lagu dhimanayaba labadaba dadku muraacayo qaala markaa wuxuu yihi go-aan dhacay buu arkayoo fa bicizatika buu ihi weynidaada sababteed la uqiyannahum ajmaciin dhammaantood waana bin doonaa ibliis waad arkaysa waxaabuu ka sokeeya qaar ilmo bani aadam ka mid ah isagu ilaahay baabuu ku dhaaranaya ama cise iyobaabuu u ogsoon yahay dee inuu abuuray oo dee rabbi baabuu leeyahayba qaala rabbi iikaadi cisigaagaan ku dhaartay inahaasuu leeyahy laakiin qaar yidhi baa ka soo baxay ilmo bani aadam iyo kuwan uu dhaaranayo ilaahaybaa ma jiro iyo itus iyo mee iyo waan ka xoroobay wax ilaah la yidhaa iyo diin iyo aakhiraba anigu waan qof caadi aan ahay oo mustaqila oo sidaasay ugu tilmaameen diin oo dhan ba inay khuraafaad tahay ama qof wax qofka wax bedelaya oo sida daroogado kale suuxinaya kuwa ilbaxay ilbaxnimada sheegta ilbaxnimadoodii waxaasay ka keentay ibliis ka shisheeya ilaa cibaadaka addoommahaaga minhum ka mida almukhlasiina la hufay mooyaane addoomaha xumaanta aad ka haadisay allow ee hagaagsana miyirka qaba kuwa mari maayo waad kuwa marka uu ka quusto iyaga oo u dhex fadhiisto ummadday dhex joogaan uu kusoo kiciyo iyo ehelkooda islaamahooda iyo caruurtooda markuu iyaga mari waayo xaggaasuu kaga imanaya sheekhiyo inankiisii u taagla ama habartiisii lagu saliday iyo xigtadiisii ayaa soo baxaysa leanna uu kusoo baceeyey markuu isagii ka quustay oo maraaxilka insaanku had iyo jeer uu mariyo ibliisku uu marinayo qofka inuu isagaa isku dayo hadduu ka quustana inuu fitnadii u gudbo qaala ilaahay baa yidhi falxaqu walxaqa aquul falxaqu minii xaqu xaggaygu ka yimaadaa ilaahay buu xaq xaggiisa ka yimaadaa walxaqa aquulu wa aquulu alxaqa weeye waa mafcuul muqadama wa aquulu waxaan odhanayaa alxaqa ilaahay waxaan xaq waa isagu waa xaq waxaan xaq ahayna kama soo fulo waxaanu xaq ahayna ma idhaado xaq xaggaygu ka yimaadaa xaqana aniga ayaa idin odhanaya xaquna waxa weeye laydiin sheegayaan ka noqod lahayn laamla-anna jahannama minka wa miman tabicaka minhum ajmaciin waan ka buuxin doonaa naarta adiga kuwa ku raaca saa u dhan tihiin intaa weeye marka qawaacidka laga faa'idaysanayo ayaa waxa ay yihiin xaq marka la doonayo xaggee laga eegaa qofka haddii la idhaahdo ma xaqba war xaq kuma socotida baatil baad ku socotaa gaal iyo islaamidole wuxuu koodhaya kuma socdo ka gaalka haddaad tidhaahdo baatil baad ku socotaa maya waxaygu xaq buu leeyahy haddaba xaqa mastarkiisa iyo halka laga helaa waa ilaahay faalxaqu xaqu xagga ilaahay buu ka yimaada waxaa labaadoo laga faa'iidaya ana alxaqa axaqu an yutabac xaqu inuu ku habboonyo in la raaco lidaalik baa ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ahayd allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaacah wa arina albaatila baatilan warsuqna ijtinaabah ilaahuw xaqa na tusiyo nagu arsaaq macnaha ilaahuw nagu howlgeli in aanu raacno baadilkana na tusiyo naga dib walxaqa aquuluna waxa ay faa'idaysay ilaahay xaq baa ka yimid dadka wuu u yidhi wuu amray iyaguna waa in xaqa ku socdaan baadilkana ka durkaa qul waxaad tidhaa nebi maxamedow maa asalukum calayhi idin weydiisan maayo xaqanaan idin soo gaarsiiyey ee qiimaha badanee ilaahay addoommaha u dooray min ajrin adduun idinkuma weydiisanayo wax adduuna oo laydin leeyahay keena iyo qaalaan iyo qaraamaad soo ururiya diintii baa laydiin keenay ma jiro wamaa ana min almutakalifiina ana kuwa iskadeedha ee isqaadqaada maihi ee isqora waxaanay markaa awood u lahayn wamaa ana min almutakalifiin waa qaaciida uu ku socdo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ciddii taabicsan waxaanaad ogeyn inaad isku kalifta maaha oo tidhaahda aqoontiisaan leeyahay waxaanad khabarahoo warkiisa aanad haynin anaa aqaana waan ogahay waan idiin sheegi inaad tidhaahda maaha walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca wاlbasara wاlfu'aad kulu ulaaika kaana canhu mas-uula wamaa ana min almutakalifiin aakhiru zamaanka wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam intoo culimada ay ka dhintaan dadka ayay dadku samaysan doonaan itakhada annaasu ru'asaaa juhaal dad madaxoon diinta aqoonu lahayn madaxda dowladda qura inay noqdaan daruuri maaha laakiin madax dhaqameed baa jiri karo madax xagga maalka ah baa jiri karo madax xagga awoodda kale ah baa jiri karta marka kuwaasay diin iyo dunyaba wax weydiinayaan saw caynkaa maaha iyaguna way u sheegin faaftawhum bikayri cilmin fadalluu waadalluu marka takalufku ma aha oo ku qura oo kuma koobna arrin ku saabsan caqiidada iyo diintae qofku waxaanu aqoon u lahaynba inuu isku qaadaa waa takaluf in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin waxigani ma ahaanin waana unbuu ya caalamiinta maa huwa ilaa dikrun lilcaalamiin caalamiinta oo dhan kuwii horiyo kuwa dambe iyo kuwa adduunyadan ku dul nool waana u yahay diinna wuu u yahay waxa uu u yahay sharaf intaba wala taclamunna way idin garan doontaan naba'ahu wuxuu sheegay ee qur-aanku uu ka warramay iminka diideen bacda xiin muddo kadib bilowga suuradda aynu kusoo maraynay fanaadow walaata xiina manaas way qayliyeen wakhti aan qayl waxba wansacayn wala taclamunna naba'ahu bacda xiin muddo kadib oo ah marka tan la isugu yimaado suuraddan suuratu zumar laydhaah waa suuraddii sagaal iyo soddonaad ah aayadaheedu waa shan iyo toddobaad iyaduna waxay aada u bayaaminaysaa uun ummadda ilaahay deeqdan weyne uu siiyo diinta ah iyo kitaabkan uu soo deji dad sida looga doonayo inay raacaan iyo dad siday u kala baxeen iyo dad waxa ay ku bedesheen diinta ilaahay awliyada ilaahay iyo kuwa cadowga ahee rabbi ka durkay faariqa u dhaxeeya ayaa markaa suuraddu ay ka waramaysaa iyadoo ilaahay uu kusoo gebagabaynayo ahlu jannaha iyo ahlu naarka ahlu jannaha iyo ahlu naarka qolana sida ilaahay u ihaanaystay ee uu loo duleeyey qolana sida loo maamuusay bismi illaahi araxmaani araxiim tanziilulkitaabi qur-aanka soo dejintiisu min allahi alcasiizi alxakiim ilaaha cizi iyo xikmad bale xaggiisa ayuu ka soo degay kitaabkani cid kalena umay akhriyin nebiga isnayskamuu balana muu qorini allaha xikmadda iyo ammaanta iyo awoodda leh ayaa kitaabkan keenay innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq kitaabkan xaq baanu ku keennay xaq xaq baanu xambaarsan yahay ciddii xaq doonaysaana isaga unbay u laabata xaqa waxaa ka mid a cadaaladda alcadl ayaa ka mid ah dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda ka mid a xaq waxaa ka mid a cid walba in xaqeeda la siiyo kullu daalikana laga helaa facbud illaaha rabbi caabud mukhlisan adoo u gaar yeelaya lahu diin cibaadada lafdu likhlaas ayaa labada aayadood ee isku xigada midna ay ku dhammaatay midna ay ku bilaabantay ilaahay caabud adoo u gaar yeelaya cibaadada markaase haddana rabbi waxau ihi alaa lilaahi diinu alkhaalis cibaadada saafiga ah ilaahay baa leh alaa hooyaay lilaahi rabbi keligiibuu usugnaaday addiinu cibaadada alkhaalisu ee saafiga ah ee aan wax lagu dardarin mushakalka aan ahaynan isku jirjirin jacburka ahayn cibaadada saafiga ee hufan ee miidda ah ilaahay baa iska leh wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin waa cibaadada wey waa ikhlaaskiibuu nasku tilmaamaya kolba daacadnimadiisa iyo niyad samaantiisu camalkaad samaynaysa heerka ay leegyihiin ayay tayadiisuna noqotaa in allaha yuxibu axadakum idaa camila camalan an yudqinahu camal wanaagsanoo toosa ikhlaaskaasina waxa weeyaan inuu qofku ilaahiisa uun si toosa ula xidhiidho iyadoon wax kala marayn sida kuwanba lagu eedeeye wax kala maray kuwa meelo kale ku meeraysteen ilaahay toos ula xidhiidhin ayaa lagu eedeeyay in ikhlaas la-aani haysato marka ikhlaasku waa sirun bayna allaahi wa bayna cabdi addoonka iyo ilaahay sir u dhaxaysa wey oo aan qalbigiisa cid kale marayn waaladiina ittakhaduu min duunihi kuwa inta alla ka sokayso samaystay awliyaa kuwa gacal iyo xigta iyo ilaahyaala maa nacbuduhum bay leeyihin uma caabudayno yaquuluuna waxay odhanayaan wey maa nacbuduhum uma caabudayno ilaa liyuqaribuuna ila allah inay ilaahay noo dhoweeyaan zulfaa dhowaansho alla inay nagu sii durkiyaan ay noo dhoweeyaan baanu u caabudaynaa bay yidhaahdeen gaaladu ina allaha yaxkum ilaahayna waa kala go-aaminayaa baynahum dhexdoodu kala diri fii maa hum fiihi yakhtalifuun waxa ay isku weydaarsan yihiin ay isku diidan yihiin gaal iyo islaam iyo gaalada laftigooduba ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuninayo man huwa kaadibunka beenaalaha ahe kafaarun gaalnimada badan waayo isagaa doortay xumaantan baa lasii hambinaya sidaasay tahayoo alleh tabaaraka wa tacaala waa mid addoommaha ugu bushaareeyey inaanay cid u soo marayn wadaadna uma marayaan nebina uma marayaan malagna uma marayaan waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa inii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan si toos ah ayla soo xidhiidheen baa ilahay wy ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin marka saasay tahayoo hadduu wax ku adkaadaan iyo hadduu wax doonayo iyo hadduu khayr adduunya mid aakhiraba doonayo ilaahayow ilaahayow ilaahayow buu leeyay qul idcu llaha aw idcu araxmaan ayamaa tadcuu falahu alasmaau lxusna marka waxay odhanaya sanam ka hebel iyo ka hebel iyo ka hebelba ilaahay bay nooga shafaaco qaadayaanoo arrinku ilaahay unbuu isugu ururayaae iyagun baan usii marayna marka halkaa waxaa nasku ku caddeeyey in dee aragtiyaha odhanaya marka ilaahay la baryayo in kollay meel loo sii maro salaanu u baahan yahay waa aragti ka timi kufaarta ama mushrikiinta dadka qaarkood baa ku odhanaya hebel baa lagu tawasulayaa mid dhintay oo dee maaragtay isaguba marxuumaha oo ducaynul mudan markaad tidhaahdo war ilaahay toosu barina waxa uu leeyahay waar haddii nin madaxa loo tegayo sawta xokaynta loo sii maro so xokayn baa loo sii maraa kaasaa dabeetana ciidanka iyo kuu daara maya waa ilaahay matan xun looma soo qaato nasku si wanaagsan baa ilahay dadka u hagay inay anbadaan ma aha low araada allaahu rabbi hadduu doonayo an yatakhida waladan inuu ubad samaysto lastafaa wuxuu ka dooran lahaa mimaa yakhluqu wuxuu abuuray maa yashaau wuxuu doono cidduu doonayu walad ka dhigan lahaa hadduu doonayo dee tiina kama dhiganin subxaanahu xumaan isagaa rabbi ka hufan oo wuxuu doon wuxuu abuuray wax uu walad ka dhigtay ma jiro subxaana wuxuu ilaahay ka hufan yahay inuu walad samaysto makhluuqiisa ka mid a waabuu abuuray oo addoomay u yihi huwa alwaaxid alqahaar alwaaxid waa keli ilaahay ooriina ma labayso ubadna ma labeeyo ehelna kama ag dhowaa lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq eriyo dhulba wuxuu ku abuuray xaq buu ku abuuray iyo cadaalad alcadl ayuu ku asaasan yahay kownku idan markaa rabbi kama ogola kuwa ku dhex nooli inay jawr iyo dulmi iyo gardaro ku dhex wadaan ilaahay ma ogola walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ilaahay baana yidhi dhulka ilaahay cadaaladaasu ku wanaajiyey xaqaa uu ku abuuray ha aafaynina yukawiru leyla cala anahaar maalinka habeenkuu ku duubaya cala anahaari maalinta yukawiru leyla alleyla cala anahaar kaa mafcuulka tooska ah weeye ka wax lagu duubaya kan calaada ku jirtaana waa ka lagu marmayo marka habeenkii unbaa sideen maalin ugu jirnubu mid habeen laylaa ku marmay takwiirkuna waa waxa la cimaamato ee la duubto saasaa ilaahay ugu maray wayukawiru nahaara cala alleyl maalinkana wayukawiru nahaara cala alleyl maalinkiina wuxuu ku dul marayaa habeenkii oo sidaynu habeen iminka ugu jirnubu waagu baryayaa dabeedna nag midkii oo la odhan jiray habeen waa la waayay ilaahay baa awood baa leh subxaanah wasakhara ashamsa waalqamar qoraxdii iyo dayaxii labadaba wuu sahlay kullun dhammaantood yejrii waa soconayaa liajalin musaman ilaa muddo magacaadan laga gaarayo wakhtigu ilaahay kala diraya wakhtigay dam odhanayaan ee midibo meesha alla ugu talagalay uu ka dhacayo inta ka horraysa sidoodanay u socdaan ama liajalin musamaa midna wakhti buu leeyahay saacada kana saacado alaa baraarugoo soo jeesta oo huwa alcasiizu alghafaar awood iyo dembi dhaafba isagaa leh awood iyo dembi dhaafba macnaha waxa aayaadku ay isku xigsiiyeen tawxiid arububiya watawxiid aluluhiya mar hadduu ilaahay rububiyadaa iyo tasarufkaa iyo abuurkaa iyo maamulkaa aan cidi ku wehelinin leeyahay cibaadana isagaa le isagaa ah in addoomo loo noqo in addoommo loo noqdo isagaa xaq u leh huwa ahlutaqwa wa ahlulmakfira itaal daradeenni waaba tan isagaanaynu u baahan nahay iyo arsaaqadiisa khalaqakum min nafsin waaxida naf keliya ayuu idinka abuura waa aadam uma jacala minha zawjaha wuxuu abuuray jacala ay khalaqa minha xaggeedii wuxuu ka abuuray zawjaha lamaanaheedii si habutarankii caalamkani uu suuro galo waanzala lakum wuxuu idiin soo dejiyey waa arsaaqadii inoo sallaxay inoo diyaariyey min alancaami nicmooleyda xaggeeda amaaniyata aswaajin sideed meersi soomaalidu meersi bay yidhaahdaa midkii dhan u foofaba eh markaa sideed qaybood oo xoolahaabuu idiin abuuray waa waxa dee geeli iyo loodii iyo arigiioo dee la kala qaadayo ida iyo riyo afartaasoo lagu dhuftay laba iyo dhadig asaad suuratu lancaamka akhriyi karayso anzalabaa ilaahay oo cabiraya tabaaraka wa tacaala wuu soo dejiyey xaggiisu ka yimi arrinkan oo dhammi ama iyagaaba jannada laga keenay siirhkoodii markaasaa ilaahay tanuu inoogu baahiyey sida culimada qaarkood ay ku fasirayaan ama anzala waxay ku nool yihiin baa ilaahay uu soo dejiyey miyay noolaanayaan ma xoolaa joogaya haddii ilaahay madarkaa iyo waxa uu arsaaqadaa waxaa kore uga soo dejinaya istaagto xoolo ma jiraan wey macnaheedu marka waxay ku nool yihiin maa yunziluhu allahu min asamaa ama anzala oo bimacnaa khalaqa ah khalaqa lakum min alancaami amaaniyata aswaad idiin abuur yakhluqukum waa idinku abuurayaa fii batni fii buduuni ummahaatikum caloosha hooyooyinkiin ayuu halkaasu idinku abuuray khalqan min bacdi khalqin fii ulumaatin halaath halkaasuu idinku abuuray khalqan min bacdi khalqin abuur ku kale ka dambeeya abuur ku kale ka dambeeya oo dadku inay sheeg sheegaan oo ay soo hadal qaadaan oo ay ka warbixiyaan ay ka xishoonayaan subxaana allah qofkan weyne halkuu ka yimid iminka isxariifinaya ee ilaahay la murmaya marka uu yaraa ama riximka hooyadii ku jira aabihii ma soo hadal qaadi jir hadday islaantu dhiciso dadka umuu sheegi jirin isagunba meel u kala xeedayo ku xabaalaya laga xishoonaya in lasoo hadal qaado kiibaa kan ah marka nasku wuxuu tilmaamaa batniga marka lagu jiro lianna waa waktiyada uu qofku aan wax la sheego ahayn uu u liito wax la tirsan karoo lagu xisaabtami kara aanu ahayn هو أعلم بكم إذا شاءكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أنا إذن قال نبي لها إذن ونكسنا أمان له ألا كعبس له وحبها يسكك كيدا بعننا فلا تزكوا أنفسكم إلهي وحبها يسوء أمانين هل كان صامرته خلقا من بعد خلق وأمر حلبه قفك صامره في ظلمات ثلاث صدح كدعر أيو قفك صامره مد من دار لا يرابو كدوبين مد رحم لا يرابو كسيدوبين calooshii hooyada ayuu ku jiraa gudcurkaasi ku koraya sidaa darteed baa tijaabadii ay marinayeen difligan ama ilmaha yara quraarada ay ku koriyeen dhakhaatiirtu dee marka isagoon dhamaysahayn uu soo dhaco waktigii hore tijaabada ay marinayeen in badan bay fashilantay sababtuna waxay ahayd laydh baa lagu shidi jiray meel laydh labaa la dhigi jiray tajaaribkii haddii la diraaseeyey habku ugu jiray uurkii hooyadiina waxaa la ogaaday inuu gudcurkan u baahan yahay dabeedna laydhkii baa laga baktiyey meel baa lagu koriyey madow markaasu koray في ظلمات ثلاث علمي أهان قل عرك لفتي ساك قيبة كرديس سيدا نستشرين يرى حدين بأو مذوق قيبها ذلكم الله ربكم كإله أود له وخالقين له الملك أود يلها شاهد سقالك دونا وهاد له لا إله إلا هو إله حق لقو عابد عبادنا له هو يستغم كل دو ملكي لا يون لقو هيسن عبادنا يان لقو قبصن فأنا تصرفون كيف تصرفون عن الحق وعن توحيده رمينتي سيدا ليدين بالمري ان تكفروا هدا قالوا لا فان الله غني عنكم الى ويدين كم ارمي dadka lala hadlaya waa bani aadamkeenu ka midne haddaa nicmadiisa qarisaan haddaa tawxiidkiisa qarisaan idinma baahna walaa yardaa licibaadihi lkufr ilaahay gaalnimo kalama raalliha addoomaha walaa yardaa kalama raalliha licibaadihi addoomihiisa alkufra gaalnimo raalli kalama aha وإن تشكروا هذا مهد نقضان يرضاه لكم شكر الرالب إذنك يرضاه أي شكر لكم إذنك مهد نقض الرالب إذنك ساسي تهيو إنك استوشر يا خير يقال لما إيا إيمان إلهي قدر كيسا وحكب حياءان وشرين أو وحوال بأو هراو سيقري حتى نرالي كماه marka haddii qofka loo sii qoray uurka hooyadii markii uu ku jiray inuu shaqi iyo saciidka uu noqonayo ayaa loo sii qoro malagaa la yidhi qor malagii baa yidhi ilmihii halkan uu marayaa ilaahayow adigii diray marka qolba qor baa layidhi waxyaabaha mustaqbalkiisa ku saabsan wuxuu mudcalfan doono shaqiyun aw saciid ayaa lagu sii qoray isagoo caloosha hooyadii ku jira oo dhicisa iyadoo taasi jirto haddana qofkii markii uu soo dhashu qaangaalu mudakaru xila saamad noqday waxaa la siiyey khiyaar gaalnimo iyo iimaanba kuwaasay kala yihiin waxaasa lagu gaaloobo waxaasaa mumin lagu noqdaa jannadaasi wadadaasi waa tii jannada taasi waa tii naarta waa la tilmaamay wahadaynaahu najdayn marka ilaahay raalli kalama aha inuu maro wadada shaydaanka iyo ta naarta lama jeclo wakaraha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaan ulaaika hum raashiduun waxaa haddaba markaa labadaasaa kala duwano ha qadaro horena ha usii qoro laakiin qofkan ilaahay kuma kalifinoo kumuu qasbin uu gaalnimada doorto lidalik baa culamaau tawxiid waxay idhaahdaan falkitaabatu idan saabiqatun laa saaiqa qoraalkan uu qofkan loo sii qoray mid saabiqa buu ahaayo hore usii horeeyey laakiin qoraalkaasi maaha ka qofkan ku kalifay inuu gaaloobo wain tashkuruu yardahu lakum waa labada iska horjeedo qofkii inuu ama kaafir noqdo ama shaakir labadaa mid un weeye marka waxaad arkaysaa laambaa ku jirta halka hore iyo halka dambeba licibaadihi iyo lakum gaalnimo addoommaha kalama raalliha shukriga raalli buu idinka yahay mar walba waxaa ku jira licibaadihi lakum idinka idinkabaa ku jirta haddii aada gaalowdo inaad gaalowdo dhibaatooto ilaahay kaalama raalliha gaalnimadu aday kugu soo koobantay shukriga aada samayso aduu dankuu yahaye ilaahay raalli buu kaala yahayo wuu kula jecel yahay marka gaalnimadaaduna ilaahay waxba yeeli mayso shukrigaaguna waxba u tari maayo laamtu macnahay faa'iideynayso latiif ahaan waa kaa walaa tasiru waasiratun nafina qaadi mayso wisra ukhraa tu kala dambaabtay naf dembigeed laakiin mid walba ilaahay wuxuu haystaa wixii ay gashay waxaana la idhahda ma jiro uma ilaa rabbikum marjicukum ilaahayna xaggiisu ahaday halkaa u laabanaysaan oo qiyaamaha isagunbaa hortegaysaan fayunabiukum bimaa kuntum tacmaluuna waxaa samaynaysaan buu idinka waramaya inahu caliimu bidaati suduur laabaha waxa ku suganna wuu og yahay macnaheedu waxa weeye markuu ilaahay idiin warramaya waa xisaabbaa jirta kolkuu idin xisaabinayana waxba kama qarsoona ciduu waraysanaya iyo xogogaal raadin iyo baadhbaadhid iyo muqaarana iyo isbarbardhig iyo ma jiro haddii ay jiraan markhaatiyo iyo kitaab la qoray iyana waa qancinu waidaa masal insaana buu ilahay yidhi aadamaha markay ku dhacdo mar uu ilaahay yaqaano gaal iyo islaamba aadamuhu ayaa halkan rabbi uu ku tilmaamay oo rabbi uu aada ugu baahan yahay waidaa masal insaana kii gaalka ahaa kolka ay taabato durun dhibaata dacaa rabbah ilaahay suu yeedhanaya muniiban ilayh isagoo ilaahay u noqonaya ilaahay oo u leeyay keligii uma idaa khawalahu marka uu siiyo rabbi mulki siiyo macnaa hanti uga dhiga nicmatan minhu barwaaqo rabbi xaggiisa ka timi nasiya waxa uu ilaawayaa maa kaana yadcuu ilayhi min qabl wixii ilaahay hore ugu yeedhanayay nasiya wuxuu iloobay maa shaygii kaana u ahaa qofkani yadcuu ilayhi mid ilaahay ugu yeedhan min qabl hore oo uu lahaa ilaahay iga soo gaar ilaahay waxaan iga dulqaaday ilaahay waxaana igu dhacay wixiiba u ilaaway wajacala lilaahi andaadan ilaahayna wuxuu u yeelay wax kalu la caabudo waktiguu nafisay ilaahay wuu ilaaway liyudila can sabiilih si uu dadka jidka xaqa uga lumiya abuu caabuday cidaan alla ahayn qul waxaad tidhaahdaa ka noocaasa tamatac bikufrika qaliilan gaalnimadaadan yar ku raaxayso intaad ifka joogtay cimrigaaguba u yaryi innaka min asxaabi innaar waxaad ka mid tahay kuwa naarta la saaxiibkee gelaya sidaasay ta dabeecadda diinlaawuhu waa taa hadduu wakti ilaahay garto wuxuu garanayaa un wakhtiguu baahan yahay wakhtiga uu dhiban yahay unbuu ilaahay xusuustaa goor kale ma xusuusanaya rabbi laakiin qofka muuminka ah kan hore wuxuu ahaa indha ku garaad leh ama indhow garab ka ay soomaalidu yidhaahdaan kan soo socdaana waxa weeye indheer garab ama aqoonyahan aqoonyayo indhagarab iyo afar buglaha loo yaqaan ah kasoo takharujay jaamacadda ka waxaa sheegaya hadduu doonay diin yuu fikradba ka haysanine hadduu buugun akhriyi karayo oo afkaartooda wuxuunuu ka sito waa aqoonyahan kii kale waxaanoo sifaada qur-aanku uu sheegayo lihina isaguna maya meelse ku arrinkiisu taagan yahay waxaa kaloo nasku aayaadkan soo socdaa ay tilmaamayaan ama aayaddan soo socotaa aqoonta goorta insaanka loo qirayo ammaan yeelanayo inuu intifaaceeda helay waa markuu intifaaceeda helo waa cilmigii iyo cibaadadii oo ishelay goortaasuu aqoonta ammaantan uu insaanku ku yeelanayo dadka rabbaaniyiinta ah ee dad ilaahay ah kuwaasa aqoonyahan leeda leanna macrifadii ayaa maraaxil ah mar qofku wuxuu ku garanayaa adduunyada iyo waxaan hor yaalla marna ilaahay iyo aakhiruu ku garanaya waa laba kala shisheeyo wey aman qofka huwa isagu qaanitun alla caabudaya qunuudka qur-aanka ku soo aroraa wuxuu u badan yahay daaco iyo cibaade ka ilaahay aqbalay ee caabudaya aanaa alleyli habeenka saacadihiisa saajidan wa qaa'iman isagoo fooda dhulka ku hayo rabbi u taagan yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi يحذر آخرة آخره كعب صنيا ويرجو رحمة ربه إلهي سنحريستي سنورة شينيا كما ليس كذلك كاسميو لم يدي ميدان تنبو بحصنين وانت نصفا مد ملهين قل وحات هذا هل يستوي ميي سمين الذين يعلمون كوا أقانت لها كوا لصان شاقيا عبادة هير كان كاد يو الذين لا يعلمون كوا عن علمك لهين أنا آخرة وحبك وقين يا إلهي تونا كوا سنا أقان ملهين لولا سميي سمين ما سنا إنما يتذكر وحوان توبة وحقارنيا أولو الألباب ضدك عقلي عليه ee caqligii cilmigii cibaadadii saa isugu hagaageen kuwaasaa ilaahay aqoon u qiray tabaaraka wa tacaala kuwaasaanay tahay in aqoonyaha lagu sheego rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam mar uu yimi nin sakaraada oo ihi maxaad dareemaysaa uu yihi arjuu akhaaf waanan cabsanayaa waanan rajaynayaa dabeed nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam goobtan oo kale qof haddii labada arrimood ay ku kulmaan cabsida iyo iyo rajuhu ilaahay waxa uu siiyaa wuxuu rajaynaya wuxuu ka badbaadiyaa waxa uu ka cabsanayo قل وحات إلى نبي محمد يا عبادي الذين آمنوا أضومها إيقا ألا رميو يا عبادي الذين آمنوا أضومها إيقا مؤمنين تاهو اتقوا ربكم له إلهي إنك عبصدا مؤمنين أي إلهوي يا ري مركزة وحفرة يا اتقوا ربكم إلهي إنك عبصدا ويا إيمانكم مركة أوتيا ليه هو نحر ليه هو ميزامي هو قوة ليه لا أي تقوى وطاع للذين أحسنوا كويسا مفري في هذه الدنيا إفكا حسنة وناك بالليل قفك إفكا كو وناك فلاي وناك بالليل وارض الله واسعة إله دوكي سنو بلالين قفك عديد ترسانيا علمي عدادية دعوذية الدين بين لو ديرة ترسانيا ده هلغة في السبرلوك إلهي ماشي وكو أواضي كرايا هو أكركت إنما يوفى الصابرون كوا صبرا وحا لو لما استراجرهم ذلك بغير حساب يدن لو ميين لو بدين أيوه قفك بها دو صابر يهي ajrigiisa iyo abaalkiisa aad baa loogu badin ilaa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka jannada ilaahay ku gelaya xisaab la-aan inay yihiin kuwii ku sabray wixii soo gaaray ifkii iyadoon looba duwinba xagga xisaabtaba qul waxaad tidhaha nebi maxamedow innii umirtu aniga waxaa lay faray an acbud allaha inaan ilaahay caabudo mukhlisan lahu diin inaan anigoo u gooni yeelayo cibaadada waa soo noqnoqonaya ikhlaaskaas ikhlaaskaas cabal camalku waa daacadnimo diin iyo dunyo qofku ha ka shaqaynaya waxa daacadnimada la idhaahdo ayay wax ku hagaagaan oo ay ku unkamaan oo lagu iimaansadaa wa umirtu waxa la ifaray lian akuuna inaan noqdo awala almuslimiin kuwa ilaahay rumeeya ee u hogaansama ka u horeeyaa la ifaray dheh sidaasaan yeelaya oo sidaasaa la ifaray oo sidaasaan ahay marka la leeyahy nabiga dhe calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay namuudaj noqo adigu tusaale dadka tusaale u noqo oo mawaaqiftaadana caddee manhajkaaga iyo diintaadu waa mid mutamayiza oo soocan oo la yaqaanee cadcaddee adugu qul waxaad tidhaha innii akhaafu waxaan ka cabsan in casaytu rabbii ilaahayga haddii aan caasiyo cadaaba yowmin cadiim maalin weyn cadaabki nebi maxamed baan ahaade haddaan ilaahay ka baydho rajo kama qabo qul illaaha acbudu ilaahay oo keliyaan caabudaya dadka ku dhow sheeg mukhlisan lahu diinii أنا أقول يا لي عبادة ذي لا داعي دوا مركي أفراد بين مرينا لفظ الإخلاص مركي أفراد بين مرينا فاعبدوا ما شئتم واحد دون إنسان عابدا من دونه أنت الله كسقيس واحد دون إنسان عابدا وأمر تهديد بالله إلى ضايا وهروف ما ها فصحات لفصحية وهروف واحد دون إنسان عابدا حتى المغلب ويدين أرده إنه أنا فرمين قل وحات إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين كوا قول درهد كل عضي الذين كوي وي خسروا أنفسهم وأهلهم نفتو دي أهل كولبا خساريي يوم القيامة مالك قيامة قفك ما أنت الله أولان كره القول در كسوغين يا أيام در كل عضي وكآن آخرة على خير قبط الله كل من أي سقي أهل كيسي لا كركار كاي ويدارته ألا ذلك هو الخسران المبين ألا هو يا إبو لهي برسو تشيستو دقيستو ذلك آخر الآن تصد عضي oo adiga ehelku jaris kala dhacdaan huwa alkhusraan almubiin waa khasaaraha cad marka ilaahayna wuu la taliyay addoomahan oo u jaheeyay oo waxau ihi quu anfusakum waahliikum naaran haddaba yaydaan karkaarkaa ka dhicine waxaa idinka iyo ehelki ehelkiina iyo naftiinaba ka badbaadiya naar lahum waxaa usugnaaday kuwa sidaa u khasaaray min fawqihim ulal wa min ulalun min annaar lahum min fawqihim ulal xagga kore waxay leeyihiin harku sheeg naara ومن تحتهم ظلل حقه لهوسنا خد نارا مركة ده حقه هوسي حركه محيهين إلا حركة حاجة سرين ونقانه مركة قيقة iyo waxa meesha ka baxaya isku baxay ayaa u egaaday haloo kale waa dhillin min yaxmuum suuratu lwaqica siduu ilaahay ku xus waa halkaa qiiqa isku baxay ah ayaa xagga hore ka soo baxay marka xaggoodan hoosena har bay tahay oo dee naartiibaa dabaqaad dabaqada kore iyo ta hoose qiiqa kuwan xaggooda hoose ka baxaya kuwa kasii hoose ayuu dee har u yahay ila qoloba qol ay kasii hooseysaa ذلك كاسا يخوف الله به عباده إلى هاي أدومه سوكاكو عبسينيا وقدق يا حقيقة لا تفتيا عبادي فاتقون أدومها يجيو إيقا عبسة أبو لهي أدومها يجيو ساسا إلى هاي أدومها والعالي والذين كوا اجتنبوا الطاغوت شيطانك كوا كدرك شيطانك إيا وحك السؤال عابد أو لغا تلقات أو آن الله أهين كوا كدرك أن يعبدوا هذا كدرك يعني عابدان باغوتك waxaa lagu sheegay faaliyaha iyo fooxisada iyo shaydaanka isku ladhan dad iyo macnaha jin iyo insi waxooda ilaahay ka durkay ee isku xidhan ee isu waaxyoonaya kuwaasaa dawaaqiida lagu fasira ee dadkana ilaahay diintiisa iyo caqiidada saxda ah iyo aakhiro kuwa ilowsiinaya kuwaasaa dawaaqiida an yacbuduuhaa inay caabudaan kuwa ka dheeraaday waxaa وأنابوا إلى الله رب أولي لهم البشرى بشار إليه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فبشر عبادي بولا إلى أبوما هيقال بشاره كلا ينكح لنا وحن كلا كبا إلى لهم يا رئيسته كاو بشاره أستامي إليه عقيدة ذا ونكسن وحوه لي الذين كوي يستمعون القول هذا الكيد جيستانا فيتبعون أحسنه كيس وناق بلن بيراعان أولئك كواسي الذين كوي يهداهم الله إلى هاي وهنونيي وأولئك كواسي هم أولو الألباب أقويهان كي يكو عقل بلن ويكواسي يستمعون القول فيتبعون أحسنه ما, هذا هو ما هو هذا القول قولك اسمحوا يا دغيسنا يعني كيسه wanaagsan raacayaan ay mada qaar kol caan bay ka dhigeen xalla wixii ay maqlaan in loo sheego waxay ka duulayaan waxa lagu sheegay maankaaga la kaasho talo maxaa hagaagsan maxaa saxun ee maxaa la sheegi karaa maxaa la qaadan karaa macnaha qofka bani aadamka ah markuu caaqilka yahay waa miisaadka uu leeyahay weeye xayawaankuna wixii loo sheegaba way qaataan iminka haddii dameerka aada wado aada xaggan u dhaqaajisay iyo haddaad xaggan u tilmaantay iyo haddaad waa yatalaqan wixii loo sheego u aqbalaaun laakiin insaanka ilaahay wuxuu ku arsaaqay quwa mudrika oo wax ku shaandaynayo oo wixii loo sheegaba kiisa axsankaana wuu raacaya ka kalena wuu iskaga tegaya marka xasanku waa bimacnaa axsan oo macal axsana wey maca alxasana fayatabicuuna axsana saa ugeed bay habboon tahay qofku inaanu badbaqaada noqon sida shimbirtan markuu qofidha hadalka soo celiso laakiin qofka muminka ahay waa waxbuu kala saaraa waxbuu kala saaraa yastamicuuna alqawla qur-aankay dhegaystaana fayatabicuuna axsanahu qur-aanku kiisa sii wanaagga badan bay raacaane raacidda badan qur-aanka midna wuxuu yahay mid la rumaynayo oo aan la raacaynin sida dee qur-aankii la nasakhay oo kale qur-aankii la nasakhay waa xasan oo la rumaynayo oo la dhegaysanayo de laakiin laguma camal falayo kan kale nasakhay ee xukumkiisa la raacayana waa axsan taana way ku fasireen ilaahay sidaas u ammaanay afaman xaqa calayhi buu ilahay ka uu ku rumoobay dushiisa kelimatu lcadaab yaboodii cadaabkuka ay ku rumowday afa anta tunqidu man fi nnaar ma adigaa nabadgelinaya mid naarta gelaya afa anta tunqid maadaa nabadgelinaya man fi naari mid bartanka ugu jira naarta imika dhex fadhiya qorshaynta ilaahay uu sii qorsheeyey laakin aladiina ataqow rabbahum laakiin haddii macnaha kuwaasi ay sidaa noqdeen oo ay halaagsameen aladiina ataqow rabbahum kuwa ilaahooda ka cabsaday lahum waxay leeyihin hurafun maqsino jannada ah bangalooyin min fowqiha huraf ay kasii sarreeyaan maqsino kale mabniyatun dhisan waxay ka dhisantahayna nebigaa bayaamiye calayhi salaatu wasalaam markii uu xusay xabad labaniina inay dahabtay xabad labaniina inay lacagtii saafiga ahay tahay labadaa meeshan ugu qaalisanee dadku ay quuri waayeenay baananka dhigteenay waraaqa bixiyeen inlawala xajeclaxumaane dahabkii iyo lacagtii maye la rogrogi jiray baankaa la dhigtay markaasaa dabeetana sukuugtan iyo shataatidan aynu arkaynay la wareejinaya cinjirka ku xidhan ayay gaaladu soo daayeenoo waxay idhahan tan la quuli maayo mid la bixiyaba ma ahee halkan haynoo taale dadku taa ha ku mucaamaloodeen tii baa laba noqotay waa xadiidka nabigu bayaaminaya calayhi salaatu wasalaam tajri min taxti alanhaar hoosteeda wabiyaalbaa qulqulaya wacd allah ilaahay ballantiisii weeye wacad allaahu wacdan laa yukhlifu allaahu lmiicaad ilaahayna ballantiisa kama baxo alle haddii aad aragtay awooddiisa aakhira iyo adduunyadaba uu kaa tusay iyo nicmadiisa bal hadda eeg mar kale nicmooyinkiisa mid ka mid a ood guwal iyo dayr walba iyo karan walba arkayso alam tara miyaanad ogeyna ma arkaynin ana allaha anzala min asamaa'i maan xagga koru ilaahay biyo ka soo shubay fasalakahu waxa uu ku shubay yanaabiica fi lard ilaa dhulka ah ayuu saa u qaadsiiyey qulquleen uma yukhriju bihi wuxuu ku soo saarayaa zabcan firi buu ku soo saarayaa dadku u cuno oo ayuu ku soo saarayaa mukhtalifan alwaanu xaal midabadiisu kala duwan yihin midcas iyo mid kale oo cadaanah iyo intaba midabkiisaa kala duwan biyuhuna isku noocun bay ahayd raxmaad tus keliya ka yimi ayuu ahaa waxaan oo dhan waxa soo saaray uma yahiiju markaasuu dabeedna qalalay waa siduu ilaahay usii bedelaa lagu tusaya fataraahu waxaad arkaysaa musfaran isagoo cawla uma yajcaluhu rabbi wuxuu ka dhigayaa xudaaman mid dumaaya cagaar buu ahaa cawl buu noqday dabeetana oo huruuda waeg markaasuu haddana dumaan madoobaaday noqday ina fii daalika kaabaa ilahay uhi maraaxilkaa ilaahay uu mariyey ladikraa aqoon baa ugu sugan iyo waano iyo wacdi liulil albaab dad oo dhan maahae kuwa caqliga leh ka caqliga lena waa ka qalbigiisu sidan u furan yihi ee laabtiisu ballaqantay ama ay khayrka u culantay iyo aayaadka ilaahay eegidooda iyo akhrintooda ee aanay dhababnayn mililna aanu buuxinin dadkiisa ilaahay isagaa kala yaqaane wuxuu inoo sheegayaa weelka dadka iyo nawciyadda uu leeyahy afaman qofka sharaxa allaahu sadrahu rabbi laabtiisa u culay oo u ballaariyey lilislaam islaamnimada iyo manhajkan xaqa ah oo fa huwa isagu calaa nuurin min rabbi iftiin ku sugan ilaahiisa uu ka helay kaman laysa kadalik miyuu la mid yahay midkan soo socda ee qalbigiisa umay ama kaman qasad qasaa qalbu qof qalbigiisii uu engegay miyuu la mid yahay labadaasi maya laabtiisiibaa ballaalatay nuurkiibaa ka baxaya nabigana calayhi salaatu wasalaam waa loogu mana sheegtay alam nasrax laka sadraka wawadacna canka wasra nebi muuse le rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amri macnaa waasicatu sadri baa la idhaahdaayoo qofka kol hadduu ilaahay laabtiisa kala kaxeeyo waxay qaadi karaysaa ammaano culusba ay qaadi karaysa oo maha mid cidhiiri oo qarxaysa nuurkan ilaahay uu tilmaamee galayna markuu qalbiga sidaa u culo nuurkani galo mahalu nuurihi ka mishkaatin dhammaystir fiiha misbaaxun lilmisbaax suuratu nuur naql fawaylun halaag buu ilahay yihi wuxuu u sugnaaday halaag lilqaasiyati quluubuhum kuwa qalbigoodii uu ka tawafay min dikri illaah ilaahay xuskiisuu ka qallafay waa qalbi qallafay saantaan lagu seexan markay qallaftay qalbiga ka daran qalbiga waa tuuris wey ulaaika fii dalaalin mubiinin kuwaasi baadi cad bay ku sugan yihin qalbiga maxaa cula maxaase dabciya maxaase iftiimiya ilaahay baa xusay inuu qur-aanka yahay haddii qofka bani aadamkaa tamartiisa iyo waxa uu ku nool yahayba uu yahay raashinka iyo enerjiga uu qaadanayo qofka ruuxdiisa iyo qalbigiisana waxaa sahay waa qur-aanka lidalik baa nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka qalbigiisu uu qur-aanka ku jiray iyo ka aanu ku jirin in ay la mid yihiin qof guri camiran iyo mid kharaabay kharaabad bisadaha iyo jiirarku ay ka soo baxayaan iyo iyo guri unsigu ka baxaya ee iftiinku labadaasi ka dhigayin kadalik dikriguna saasu ah alladii yadkur waaladii laa yadkur kalmeyti walxay mid dhinta iyo mid noolba isu xisaabsan yihin allaahu ilaahay nazala wuxuu soo dejiyey axsana alxadiidi warkii u quruxda badnaa u wanaagsanaa kitaaban buu soo dejiyey mutashaabihan isu eeg eeg mahaaniye isku lamaan takshaciru minhu ay la qaban dhacyoonayso juluudu aladiina kuwii haragooda iyo maqaarkooda yakhshawna rabbahum ilaahooda ka cabsanaya uma intaa kadib taliinu way dabcaysaa juluuduhum jirkoodu waa dabcayaa iyo wa quluubuhum qalbigoodu ilaa dikri illaah ilaahay qur-aankiisay u dabcayaan daalika dareenkaasoo la helaa dhadhankaa waa dhadhane dhadhankaasoo waxyiga laga helaa hudallaah waa hanuunkii ilaahay yahdii bihi man yashaa cidduu doonuu ku jahaynaya وما يضلل الله كإلهي وأنبياء وإدارته فما له من هاد عيد هنونين عيسى ما جرت مركا تقشعر يتلينه waxay tilmaamaysaa qofkii la jaan qaadaya waxyigii ama lagu dul akhriyayay ama uu akhriyayay saasuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood asxaabtu odhanayay bal kaalayaan idinku dul akhriyay sida ubay ibnu kacbi oo lam yakun uu ku akhriyayo mararka qaarkoodna isagaa odhanaya ibnu mascuud bal kaala igu akhri markaasuu ilmaynayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa sucuud iyo nusuulo marna qofka markuu aayaadka cadaabka dhegaysto waa sida jumhuuru mufasiriin ay ku fasirayaan ee uu soo maro dad la naaraya iyo qaar la cadaabaya iyo qaar barooranaya iyo xisaab iyo ummad fashilantay taqshaciru minhu markaa qofka jirkiisi wuu isbedelaya ilaa salafka qaarkood markay qur-aanka akhriyayeen ay ku dhinteenba oo ruuxdoodii ay tagtayba qaarkoodna suuxeen oo dhulka laga qaaday marka aayaadka naxariista iyo bushaarada iyo barwaaqada ay soo maraanna uma taliinu juluudu markaasuu kala badbadanayaaoo harag uu ka fuqaya marka runtii waa shucuur iyo dareen qofka waxayga akhriyaya ay tahay inuu u yeesho ficlanna qofku waxa uu arrimahan yeelan karaa ama dareenkan iyo dhadhankan uu waxaygu u samayn karaa markuu macnihiisa garanayo marka uu macnihiisa garanayo haddii kale wuxuu odhanayaa warsawkan imaamkii dheereeyey maqhribkii iyo cishaaigii qolyo ka cabanayna way sheegayeen imaamkii baa dheereeyey bay yidhaahaano waragga qaarna waabu la yaraabaan wuu nagu yareeyeyba qolyaha qaarkoodna marka iyada oo qofku uu waxyiga dhagaysto oo uu barto oo macnihiisa uu ka boganaya dee dareen buu kala samaynaya inkastoo qur-aanka kariimka iyo salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam culimada muslimiintu say xusaan qofku ama macnihiisa ha garanaya ama yuu garanine hadduu akhriyo mar walba uu fadligiisii leeyahy iyo ajrigiisii haddana dee dareenkan iyo dhadhankan ka tafsiirkii garanaya ayaa kasii helaya lidalik bay ku qurux badan tahay ama ay ku wanaagsan tahay mar walba inaa ilaahay safgarataan oo aada fahamto kalaamkiisa marka kitaaban axsan axadiidi kitaaban mutashaabihan wuu isu wadeegagi meel laga xiisa dhacaya maleh min alfaatixa ilaa suurati annaas meeluu qofku ka xiisa dhacayo laga xiiso goynaya ma jira wuu isu wada egyahay balaaqada fasaaxadda iyo nuxurku xambaarsan yahy mathaaniya wuu isku lalamaan yahay ama wuu isu markhaati furaya lamaanaha qur-aanka kolkaad eegto bal aayaadkii walba eeg gaal iyo islaam cir iyo dhul kufri iyo iimaan adduun iyo aakhiro kullu dalik lamaanahaas u xalaal iyo xaraam dur iyo nafci wuxuu ka waramayo iyo cidduu sheegayo iyo wuxuu ku bushaaraynayo waa lamaanahaasay u badan yihin afaman qofka buu lahaa yidhi yattaqii biwajhi yattaqii ku gaashaantay biwajhi buu kaga gaashaantay suua alcadaab cadaabkiisa xun buu kaga gaashaantay yowma alqiyaama kaman huwa naajin can haada ka ka nabadgalay inuu lamid yahy waxaa lagu su-aalay bal waxaad ka warantaa qofka wejigii xubnaha ugu sharafta badnaa ee qofka bani aadamkaa marka wax ku soo dhacaan oo xubnaha kale uga dhigi jiray ayuu naarta gaashaan uga dhigay gaashaankiisu waa wejiga balka wejiga ku gaashaantay iyo ka ilaahay aanu qiiqeedaba tusin iyo bidhaanteeda labadaas siday u sinmayaan ma sinmayaan marka wejigana dee rabbi isagaa yaqaana xubnahoo ina abuuraye waa wax dabiici oo dadka iskaga abuuranaya dareen ku jira qofka haddii wax kugu soo dhacaan noocuu doonaya ha ahaadee wejigii kii ka duwan baatay imise nin baa gacanta jaftay intoo bud lagu soo fiiqay gacanta waad uga dhigaysa meanu jidhka ka mid ahayn garabka waad u dhigaysaa iyo dhabarka meanu jidhka ka mid ahayn dee weji wejigu macno gaaruu lahaayo dareen gaaruu qofka u lahaayo si gaaru u ilaashan jiray marka kiibaaba gaashaanu ahoo u waajahay naarti wa qiila lilaalimiina buu ilahay dulmifalayaashii waxaa lagu yihi duuquu waxaa dhadhamisaan maa kuntum tagsibuuna wixii aad shaqaynayseen cadaabkan u dhalaye waxala wixii xumaan ahaye waa kan kadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey qur-aankay beeniyeen waxyigii iyo rusushiiba fa ataahum alcadaab cadaabku wuxuu kaga yimi min xayu laa yashcuruuna meelaanay filayn meel aanay filayn unbuu kaga soo baxay qaar baa daruuro qaar baa dhulka qaar baa duufaano wuxuu isqabsaday un cadaabku iyagoon waxba filayn faadaaqahum allahu rabbi wuxuu dhadhan siiyey alkhizya dulli fi lxayaati dunya noloshan adduunyada alla duleeyey waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qof ilaahay uu dhulka la dhaca cidina kor u qaadin mayso walaa cadaabu alaakhirati akbar cadaabka aakhirana uu kasii weyey dulligan adduunyada low kaanuu yaclamuun haddii ay garanayaan marka ciddaa ilaahay uu duleeyey waa diin la-aanta iyo kufriga cidda ehelka u ah qofka inuu ciseeye isku dayaana wuu haraadaya allana wuu ka fogaanaya ولقد ضربنا أبو لهيد حقيقة لما وحانوية للناس ضدك في هذا القرآن قرآن كان دحريسا من كل مثل تسالة والبضدك وانوصا ميني وبهيهن لعلهم يتذكرون سيئا وانتوبان ذلك وحا وقو مهم سنوين إلهي لقب صدانوني بعينه سيئا وانتوبان تسالة يهل بدن با إلهي وسمي تسالة بدن قصة قرآن كاتك أخري كريس قرآن بانو سودة النباء إلهي ولي عراريا لغة العربية كو سودة غير ذي عوج مرار عن الهين لعلهم يتقون si ay u dhowrsadaan wax alla wixii ay ku halaagsamayaan si ay uga nabad galaan cadaab si ay uga nabad galaan alla si ay uga cabsadaan lacallahum yattaquun hayra dii ciwaj wax kasta oo dadku uu khudbadda la jeediye iyo sharciga la qoro iyo mid waliba waa duu ciwaj maroorbu ayuu u saaxiib yahay markaasaan dadku wadan karina marka maroorkiisa la wadi kari waayo la idhaahdaa bal golayaashu ha ka fadhiisteenoo wakhtigiibaa isbedele kan lifaaqa loo sameeyo لفاق محل لو سمينه هو مرار سمي وصاحب العوج مركها كلام وح لفاقه هو بهن يجرين غير ذي عوج ضرب الله با إله وتصال يشيب بحي هذا ربي ذاتك ويا لي قرآن كدحديث ضرب الله إله وحو كدق مثلا تصال رجلا نبو إذن كدق تصال فيه شركاء ضد وضع باكرة متشاكسون مرنسم كسوة تصاله إن كان وعطونا شراكة أي كويهن تدوري qaar tawfiiq iyo heshiis ka laga qaaday weeye oo way muransan yihiin oo way ishaystaan dadka waxa ugu dhib badanna waa shuraakada ishaysata ilaahay isagaa dadka yaqaan mar hadday shuraaka isqabsato mashruucaasi horu mari maayo wax laga calfanayaana ma jiro mid waliba wuxuu ka jiraa ha baaboo dhan walba ha lagu qada buu ka jiraa shuraako murantay ilaahay baa tusaale usoo qaatay warajulan salaman iyo mid u madax bannaan lirajulinin addoon mid quri leeyi xaguu yidhaahdo u dhaqaaqunbuu u dhaqaaqay ila qofku isma khilaafe ah oo kitaabkiisii qoorta u sudhnaabu iska wataaye addoonkiisa wuu diranayaa mashruuc horumarkiisa iyo intaajkiisii u wata hal yastawiyaani masalan labadaasi miyay siman yihiin waxqabadka horumarka xorriyadda ma sina noocaasoo kale wey ka addoonka ilaahay caabudaya isaga iyo ilaahay aan cidi u dhaxayna ilaahiisa toos ula xidhiidhaya waa addoon nin quri leeyahay oo kale walilaahi almathalu laclaa kan kale wax badan caabudayaana xidhiidh iyo diiq buu ku jiraa maalinba daldoorsi buu ku jiraa maalinba wuxuu arkayaa baylaha soo socota iyo meel ku soo bannaanaatay oo wuxuu ku awdo ulaayay alxamdu lilaahi mahad ilaahay baale sidaa wax idinku caddeeyey bal akharuhum laa yaclamuuna intooda badani waxba ma garanayaan aqoonna ma leh innaka mayitun adigu waa dhiman nebi maxameda wa innahum mayituuna iyaguna way dhiman doonaan sidaasaa markaa rabbi uu tilmaamay waanu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo Umar bin Khattab baa geeridiisii ka baroortay asxaabtoo dhan Abu Bakarna waa kii aamusinayay idan marka lama oran karo rasuulku ma dhimanin ficlan uu tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam ambiyadu intay dhinteen kadib inay dee qubuurtooda ku noolyihiin oo salliga dadku ay ku salleeyaan uu maqlayo taa nusuus saxiixa baa sugaysa laakiin nebigu ma geeriyoonin bacdu suufiya ayaa caynkaa yidhaahdaa hadaahumullah way ka dhacsan yihiin dee naskana way beeninayaan aayad qur-aan ay markaa qofka yidhaahdo ma dhiman uu beeninaya uma inakum hebel wuu xijaabtay halkaasay ku daba leeday haddaad maqasho odaygii wuu xijaabtay ama sheekhi wuu isqariyey wey muu dhimane wuu isyar qariyey wuu xijaabtay uma inakum idinku yowma alqiyaamati maalinkaa magacaa loo yaqaano cinda rabbikum ilaahayna agtiisa idin takhtasimuun ku doodaysa waxa ugu horeeya doodana waa laba jaar buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laba jaara ayaa ugu horeeya kuwa doodaya aadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbi gaal iyo islaam way doodayaan xataa wuxuu tilmaamay xayawaanku in ay ilaahay agtiisa ku doodayaanoo lagu xisaabin doono ilaa loo kala xaqaado faman adlamu buu ilaahay yaa ka gardarro badan haddii su-aal laydin weydiiya minman cidda kadaba cala allaahi rabbi ku been abuurtay ee waxaan diilahayn dadka u malluuqay wa kadaba bisidqi qur-aankiina beeniyey id jaa-ahum markii u yimi qur-aanku waa runtii weeye runtii kama dhibcaankahay waa waxyigan waxyigiina beeniyey balka dadkii uga dhigay waxaan diin ahayn diintii ilaahayna diiday yaa ka foolxumo badan baa lay oo ka dulmi badan alaysa fii jahannama naartaa miyaanu ku sugnayn mahwan lilkaafiriin gaalada miyaanay hoy u ahayn mahwuhu waa hoyga kaafir ilaahay ku been abuurtoo ka baydhay hoy baan ugu hayaada ilahay uu naarta jahannamo laydha waladii jamicii ama waladii ummadii jaa bisidqi waxyigan la yimi wasadaqa bihi rumeeye ulaaika hum lmuttaquun kuwaasi allay ka cabsadeen lahum maa yashaauuna cinda rabbihim ilaahooda agtiisana waxay ku leeyiin waxay doonaan daalika jazaau lmuxsiniin samafalayaasha abaalkoodu waa kaa marka waxaynu ugu fasirnay waladii jamicii waxaynu nidhi ulaaika baa dambayso khabara mufadaha iyo khabarkuna waa inay isku waafaqaan xagga jamaca iyo ifraadka iyo taniyada waa inay isku waafaqaan laabud an taxsul mutaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar marka nebiga iyo asxaabta iyo nebi maxamed atbaacdiisa cidda raacaysaa waa isku ummad keliya ummad keliya isagu qaa'id iyo hormuud uu yahay wey saa darteed baa ilaahay uu isku cadfay للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار اسكو عطفين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم محاكا سيدا بيا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وأمضى كدن بيس وضد اسكو ضد أوي وقارنا وكنت المامين نبيقوا أصحابتي سيقار وقارنا إخوانك سيا ولا له marka waladii ummadii iyo jamacii jaa bisidqi wasadaqa bihi qur-aankan intay la yimaadeen iyagu rumeeyey iyagu rumeeyey tafsiirka caamka ah baa wanaagsan ulaaika hum almuttaquun waayo cid kastoo taqwa laba ammaanta leh aimada qaarkood waxay ku fasireen kii sidqiga la yimi waa nebiga ka rumeeyeyna waa abubakar saa darteed baa abubakar sidiiq loogu magacaabay qaarkood waxay idhahdeen jaa bisidqi waa jibriil wasadaqa bihi ka rumeeyeyna waxa weeye muxamed nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin ulaaika hum almuttaquuna sifadaa cid ilaba ammaan leh ilaahay baa yidhi liyukafir allahu si ilaahay uga dhaafo canhum iyaga aswaa aladii camiluu wixii ay sameeyeen kiisii xumaa waysiyahum ajrahum abaalkoodiina uu ugu abaalmariyo uga dhiga beexsan aladii kaanuu yacmaluun waysiyahum ajrahum abaalkoodiibuu ku abaalmaray beexsan aladii kaanuu yacmaluuna waxay sameeyeen kiisii wanaagga badnaa ayaa laga abaalinayaa kii wanaagga badnaa haddii la yidhi kii kalena horey u heleen camalkii wanaagga badnaa kii kalena ilaahay buu ka dhaafay alayse allaahu ilaahay miyaanu ahayn bikaafin cabdahu addoonkiisa mid ku filan laydin weydiiye ilaahay waa ku filan yahay ilaahay wuu ku filan yahay addoonkiisa albushaarada ka dhacda gaalkuu kaaga filan yahy ibliiskuu kaaga filan yahy faqriguu kaaga filan yahay adduun iyo aakhiraba alla wuu kugu filan yahay qawadi wa yuqawifuunaka waxay kugu cabsinayaan biladiina min duunihi kuwaana la ahayn gaalaa jirta halkanaa la duqaynaya ceriyo dhul arsaaqadii way xidhmaysaa adduunyadii meel kaleyay ku aroortay wa yuqawifuunaka biladiina min duunih aayaddu waxay noqonaysaa wax kas waxay caam yeelaysaa wax kasta oo lagugu cabsi geliyoon ilahayn ama shaydaan ha ahaado shaydaan baa ku duqaynayo ku duraynayo ku dilaya rawxaantii dadka ama ha ahaado sanamyaasha ama ha ahaado kufaarta wixii aan ilaahay ahayn awoodda alle la siiyo dhan way noqonaysaa ceebta ay leeyihiin weeye kuwa u bahalageliya ku cabsiya dadka makhluuq ilaahay wa yukhawifuunaka biladiina min duunih sanamyaasha idin cawrii bay odhan jireen waana isku midda kufaartu dareenka noocaasoo qowmu caad baa ilaahay uu ka warramay nebigaa markii ay nebi huud u hanjabayaan waxay dhahan in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu walaasi baad u silan tahay huudowe waxaanu arkaynaa ilaahyaashayada qaarkood inay ku inkaareen inay ku inkaareen waa sanam iyo urura waman yudlil illaahu cidda ilaahay u ambiyo famaa lahu min haad cid hanuuninaysaana ma jirto cid hanuuninaysaa ma jirto waman yahdi illaahu ka ilaahay uu hanuuniye famaa lahu min mudilin cid ambinaysaa ma jirto ilaahay ow jidka toosan nagu hanuuni baynu leenahay alayse allaahu rabbi miyaanu ahayn bicasiizin mid awood badan dintiqoom oo aargoosi u saaxiib ahoo cadowga ka aargoosanaya oo cirib tiri karaya mee wuu yahay ilaahay bushaarooyinka iyo ballanqaadkaasu ilaahay awliyadiisa siiye wallahu aclam